Ishacya cutubka toddobiyo labaatanaad oo wakhtigaas ayuu rabbiga seeftiisa adag ee weyn ee xoogga badan ku ciqaabi doonaa lewiyaatan oo ah maska dheereeya iyo xataa lewiyaatan oo ah maska qalloocan oo wuxuu dili doonaa bahalka baas ee badda ku jiro oo wakhtigaas waxaa la odhan doonaa beerta canabka ee la jecel yahay darandoori ugu heesa aniga rabbiga ah ayaa ilaaliya oo daqiiqad kastana waan waraabin doonaa si aan ciduna wax u yeelin yaan habeen iyo maalinba dhowri doonaa aniga caro iguma jirto haddii yamaruugga iyo qodxaantu ay dagaal igu soo kicin lahaayeen intaan iyaga ku kaco ayaan dhammaantood wada gubi lahaa haddii kalese xooggayga hala qabsado halayla nabdo halayla nabdo oo wakhtiga soo socdana reer yacquub xidhiidh buu yeelan doonaa dadka Israa'iilna waa magooli doona oo ubxin doona oo dunida oo dhanna miray ku buuxin doonaan miyuu isaga wax ugu dhuftay siduu wax ugu dhuftay kuwa isaga wax ku dhuftay oo kale amase isaga ma la dilay sidii layntii kuwii uu laayay oo kale markaad eriday qiyaas baad ku edbisay intuu dalka ka masaafuriyey ayuu maalintii dabeesha bari duufaan adag ku eryey haddaba sidaas daraaddeed xumaanta reer yacquub tana lagu kafaara gudi doonaa oo tanuna waa mirihii qadiidada dembigiisa oo dhan markuu dhagaxyada meesha allabariga oo dhan ka wada dhigo sida dhagaxyada nuurada ah oo la burburiyo oo kale si aanay geedaha casharaha iyo sanamyada qoraxduna mar dambe ugu soo kicin waayo magaaladii deerka lahayd way cidlowday waxayna tahay hoy laga kacay oo waxaa laga tegay sida cidlada oo kale halkaas waxaa daaqi doona weylka wuuna jiifan doonaa oo wuxuu dhammayn doonaa laamaheeda oo dhan markii laamaheedu engegaan way wada jejebi doonaan oo naga imaan doona oo gubi doona waayo kuwanu waa dad aan inaba wax garasho lahayn oo sidaas daraaddeed kii iyaga uumay uma uu naxariisan doono oo kii iyaga sameeyeyna raalli kama ahaan doono oo wakhtigaas rabbigu haruurkiisu ku tuman doonaa tan iyo webi yufrad iyo ilaa durdurka masar oo reer binu israa'iilow midba midbaa laydin soo wada ururin doonaa oo wakhtigaas bun weyn baa la yeedhin doonaa oo kuwa xilligada u diyaarsanna iyo kuwii dalka masar loo musaafuriyey waxay ka imaan doonaan dalka cashuur oo rabbigay buurta yeruusaleem ku caabudi doonaan